Wasaaradda Horumarinta Biyaha iyo Kheyraadka Maamulka Somalilan ayaa gobolka Jubilee ka dhagax dhigtay dam biyood kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka Buuraley ee gobolka Jubilee. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay xubno ka socday Wasaaradda Horumarinta Biyaha Maamulka Somalilan, wasiirro maamulka gobolka Jubilee iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha iyo Kheyraadka Maamulka Somalilan, Abuubakar Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya dhagax dhigga damkan.
Mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariic shan iyo soddon balley iyo shan daamno iskugu jira oo gobollada Somalilan oo dhan laga fulinayo kana fulinayo World Banku. Mashruucan waxaa la yidhaha barwaaqo waxaa ka wada shaqeeya shan wasaaradood inba meelha ka soo gashaba shanta wasaaradood wasaaradda qorsheynta oo jannal u ah afarta wasaaradooda kale oo dhammaan balley looga baahnaa marka la qodo wuxuu leeyahay bacdii wuxuu leeyahay siligii ka ilaalinayey xoolaha ama xayawaanka ama dadkaba ka ilaalinayey wuxuu leeyahay taangi koreeya wuxuu leeyahay dararkii xooluhu ka cabbayeen wuxuu leeyahay qolkii waashmaanku gelayey Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga ayaa bogaadiyay dhagax dhigga dam biyoodkan.
waxaana ma hadda iskale aan ugu mahad celinaynaa dowladda mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wasiirada horkacayaan waxaan leenahay dee waxaan leenahay waa madaxweyne abaalka yaqaan in badan hadday dadka degaankani ka cawdeen biyo la'aan waxaan leenahay mashaariicii weysdaba joogaan gabiley wax biyo u dhexeeya may jirin bariga marka loo dhaqaaqana waa kadaalika weeye sida aawadeed wax weyn bay ka tari doontaa dadka degaankana waxaanu leenahay marshuucaasi waa marshuuc weyn waa marshuuc danguuda ummaddu ka dhexeeya waxaa laydinka baahan yahay berri kamaama ku dhammaado inkastoo munaasabadda furudda aan ka hadli doono haddana inaad isku diyaarisaano inaad idinku ka faa'iidaysataan ummadda kan laguga faa'iidaysataan
sharaf weyn bay inoo tahay maanta in gobolka gabiley dhaamkii koowaad muddo aan saddex bilood dhammayn in laga dhagax dhigo lana bilaabayo weliba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dambiyoodkan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku nool deegaanka Buuraley ee gobolka Jubilee maadaama ay baahi badan u qabeen.